Injineer Cabdiweli Nuur Xalane weliba isu kumidayaa garaashleyda walkasameesa degmada Cadaada gobolka Galgaduud Cabdiweli ayaa weliba ishasaaray burjiko laga karsado raashinka taas oo galantiisa uu ka sameeyay hal abuursheena markaas uu lahaye burjikadan ayaa lanka maarma doona in la isticmaala dhuxulo ama geedo kale sida uu sheegay injineer Cabdiweli Nuur injikadan shaleeydii isticmaalshe ama baase waa lanka karsada lang isticmaala doona ooliyada lagu bedelo baawarta shalgadiisan taasay oo insheena korna wal dhibaatee injineer cabdiweli nuur ayaa tilmaamay in sameeyowga burjikadan wakhti badan use geli taas oona kala liidii sidii linyara ay lahaye isticmaalka dhuxula iyo geedo kaleda dhawaagna iyo hasaare doonana hanoo kale oo intan ku badan
qalabkan walaalow mubaarag haddaan kugu sharaxo kuu sheego qalabkan horta wax dhib badan oo maaragtay wax ka soo laabanayna maaha qalabkan waa qalab aan tijaabinay oo la isticmaalay oo caalamiya wey dadka waxaan ugu talagalnay inay geedahana iska daayaan oo intaasoo milyan oo geed ayay gubaan inaysan geedaha aysan gubin oo ay daayaan oilka ay daadinayaan ay isticmaalaan faa'iido badan ayay ku qabaan oo dilakudmay waa ku faa'iideen dadkaas waa alaabaha soomaaliya yaallo oo la isticmaalo ay ka mid tahay adii in alaabta hadda ay dhammaadaan ama la waayo waa dhici kartaa laakiin hadda alaabta anugu aan ka sabaynay oo ay ka kooban tahay waa wax la helayo wey motor waaye kan mashin yar waaye motor wuxuu naga caawiyaa markii birta la jarayo oo birta waa fiirinaysa maxad birta markii la jarjarayo oo la raba in la jarjaro moolan u isticmaalnaa asaga ku jarjaranaa markii la diyaariyey kadibna motor mashin kaloo weyn loo daaraya motor weyn surcan waxaan u bixinay geed badbaadi hay geed badbaadi aan u bixinay qalabkaana lagu badbaadinaya waxaa lagu badbaadinayaa maadaama ay dadku ay dhirta jaraan jecel yihiinna inay harsadaan mashruucaana u keennay geed badbaadiga la yirahdo waxaa la isticmaalayaa saliidda la bedelay dhuxushii haa dhuxushaa meesha ka baxaysa iyo geedii la jaray tay ahaantiisa inkarasiyaan ka bixinaynaa muddo ilaa shan sano lix sano la fiirin maa baashan birtan waa mar gadoo geeyaan u bixinay magaceeda wax riski oo ka imaanayo oo nolol riski nafeedana ma jiraan waa la huba inkarasiyo waa shay qarxaya maahan wax dhacayo dilaa kudmaayo dilaa kudmaayo dhibaata ka imaanaysaana ma jirta